Deegaanada Jubbaland oo qani ku ah wax soo saarka isla markaana ay maraan webiyo ayaa waxaa sii yaraanaya wax soo saarka beeraha sababo la xiriira wacyiga bulshada ee dhanka beerashada oo hooseeya. Hoos u dhaca wax soo saarka beeraha Jubbaland ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin hay'adaha qaar oo bixiya macaawinooyin, waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo oo sii badanaya, iyo cimilada isbedbeddelaysa oo saameyn weyn ku ah dalka. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Kismaayo, Najiib Barre Salaad, ayaa hay'adaha dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn kula dardaarmay inay bulshada ka caawiyaan sidii ay wax u soo saaran lahaayeen oo aysan caqabad ku noqon taabashada beeraha iyo wax soo saarkooda.
Waxaan rabaa inaan idhaahdo baaq aan u jeedinayo hay'adaha aan joojino EIDKii emergency-ga. Hadalkan waa caddi soo maaha. Aan joojino EIDKii emergency-ga aan ka shaqeyno development. Hay'adaha baaqaasaan u jeedinayaa dowladda waxaana ka codsanayaa haddii beero laga shaqeynayo dadka beeraha waxay u baahan yihiin waa la yaqaanaaye dadka beeraha waxay u baahan yihiin aan siino suuqna aan u sameyno ay wax ku gataan taasaa wax lagu gaari karaa hadduu ilaa idhaahdo hadal badan ma qabo tan labaad waxaan rabaa inaan idhaahdo haddaan dhul wax soo saar ku wanaagsan haysano wax wax wax tar lehna lagu abuuri karo deegaan wanaagsanna haysano wax lagu abuuri karo kartidiina aan haysano maxaa naga hortaagan waa inaan isweydiino reer jubbalando waxaan rabaa marka inaan idhaahdo intaasna waa haysanaaye aan dadaalno aan wax soo saaranno doorka marka dowladda ay ku leedahay waa maxay looga baahan yahay doorka dowladda ay ku leedahay waxaa waaye aan yareyno wasiir waxaa fiicnaan lahayd kulankan wasiirkii ganacsigan inaad kasoo qayb geliso aan yareyno cunnada dibadda laga keenaayo si wax soo saarka dalka manfaca uu u yeesho dadka beeraha lehna ay u yeeshaan dhiirigelin waxna looga gato ka ciir bixi mayno inta gacmo shisheeye aan hoorsanayno oo dalkeenna wuxuu ilaahay nacfi ku abuuray beera ha noqoto webi ha noqoto bad ha noqoto intaan gacmo shisheeye hoorsanayno ka ciir bixi mayno dalkeenna aan abuurano aanu ku talagalna aanay saamino intaas itaa idinka codsanayaa